ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi bare ayaa xafiiskiisa ku qaabilay hoggaanka ururada siyaasadeed ee isdiiwaangeliyey kuwaas oo door muuqda ku leh hanaanka dimuqraadiyadda iyo dib udhiska nidaamka xisbiyada dalka ra-iisul wasaaraha ayaa tilmaamay sida ay ugu go-an tahay xukuumadda danqaran xoojinta wadashaqeynta dowladda iyo ururada siyaasadeed dardargelinta hanaanka doorashooyinka qof iyo codka ah iyo in la hirgeliyo nidaam siyaasadeed oo ku dhisan hufnaan daafurnaan iyo kalsooni shacabka ra-iisul wasaare xamse ayaa tilmaamay in dowladdu ay mudnaan gaar ah siinayso hirgelinta doorashooyin loo dhan yahay iyadoo la dardargelinayo qorshaha qaran ee doorashooyinka si muwaadiniintu ay u helaan fursad iyo si siman ugu go-aan gaari karaan mustaqbalka dalka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi bare ayaa bogaadiyey doorka ururada siyaasadeed ay ku leeyihiin kobcinta dimuquraadiyadda iyo xoojinta isla xisaabtanka isaga oo xusay in xukuumadda danqaran ay si buuxda ugu go-an tahay inay la shaqayso dhammaan daneyaasha siyaasadeed ra-iisul wasaare xamse oo hadalka sii wada ayaa sheegay in xukuumaddu ay ugu go-an tahay si ambaqaadidda la tashiyada qaran oo saldhig u ah dhismaha hanaanka siyaasadeed iyada oo la dhegaysanayo aragtidooda ku aadan mustaqbalka siyaasadda dalka